magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan oo ku shaqaysata xirfadda farsamada gacanta gaar ahaan cilad bixinta mashiinada lagu shiido cabitaanada hilibka iyo finijeerada shaqadan dhalinyaradan ayaa korortay sababo la xiriira bisha barakeysan ee ramadaan maadaama ay heleen macaamiil badan oo loo cilad bixiyo mashiinadan injineer saanuuni oo kamid ah dhalinyaradan ayaa raadiyow beerule ugu waramay waxyaabaha uu farsameeyo iyo faa-iidooyinka uu ka helo
bismillahi raxmaan raxiim ku dhawaa reedo beerlo xarunteena farsamada gacanta sanuuni software waxaan bixinaa ciladaha guud sida marwaxadaha mashiinada makiinadaha cabitaanka waxyaabahaasaan bixinaa waxyaabaha aan bixin ciladaha waxaa noo keensada dadka macaamiisha ah kastamarka ama dadka baahiyaha qaarka u qaba aan noo keensada sida ramadaanka camal makiinadaha xabitaanka lagu shiida iyo waxyaabahaas iyo marwaxadaha waayo qofku wuxuu rabaa fur ayuu rabaa inuu ka gaaro dhanka makiinada haddii ka halaawdana dhibaato fara badan waa ama mobiilka uu ka halaawo ama marwaxadda ay ka halaawdo marka xagga farsamada waxyaabo badan ay u haysaa dadka bulshada ku dhaqan magaalada balweyn khaasatan ree hiireen xiliga xiliga soonka lagu jiro ramadaanka ramadaanka u badiyeen badan wallaahi haddii noqoto xiliga ramadaanka ama waqtiga ramadaanka inkastoo shaqo badan la galaa macaamiishana way badanayeen marka daqliga ramadaanka iyo daqliga kale way kala bedelan yihiin xiliyadan oo kale waxaa fursado shaqo ka hela qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada beledweyne gaar ahaan kuba yaqaana xirfadda farsamada gacanta kuwaasi oo farsameeya qalabka loogu talagalay isticmaalka bisha barakeysan ee ramadaan